waxaan halkaasi u nimid inaan ka qayb galno shir weyn oo halkaas ka furmay oona loo furay maamul goboleedyada koonfur galbeed soomaaliya iyo degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya shirkaa run ahaantii waxaa lasoo jeeday ama lasugu yimid ama lagu hadlaayay sidii loo dardargelin lahaa maamul u dhisidda degmooyinka iyo degmooyinka ka maqan gacanta dowladda sidii loo gaari lahaa iyo maamul wanaagga ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa maaragtay muxuu ahaay shirkaasitu logu loogu hadlaayay